alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma baabu taأkiidi wujuubi الzakaati wa bayaani fadliha adkeynta la adkeeyey waajibnimada sakada ayuu baabu yahay iyo caddaynta fadligeeda la caddaynayo wamaa yatacallaqu biha ay wa bayaani maa yatacallaqu biha iyo sakadaasi waxa ku saabsan caddayn la caddaynaayo sida cidda ay ku waajibayso iyo xoolaha ay ku waajibayso markaa sakadii axaadiistii ka warramaysay wax ka mid ah ayuu halkana ku soo aroorinayaa sakaduna waa rukniga saddexaad ee arkaanta islaamka waana cibaado maalka ku tacalluqda maalkana dadku aada iyo aada buu u jecel yahay sidaa awgeed baa qofka maalkaasi bixiya ilaahay dartii u bixiyaa waxay tusinaysaa iimaankiisa wasadaqatu burhaan qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata sakadana bixiya qur-aan aada u fara badan bay ku soo aroortay iyadoo ilaahay jala wacalaa la maaneeyo oo israaciyey salaada iyo sakada wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa umiruu walxaal bay sidaa sameeyeen maa umiruu aan la farin ilaa liyacbudu llaha ilaahay inay caabudaan mooye wax kale mukhlisiina xaalay u badhax tirayeen lahu alla addiina cibaadada xunafaa xaala ay yihiin kuwo toosan oo towxiidka iyo xaqa ku toosan wa yuqiimu salaa salaada inay ogaan mooye wax kale aan la farinoo wayuutu zakaata sakadana ay bixiyaan wadalika kaasi diinu lqayima ay diinu lmilati alqayima waa diintii miladii iyo shareecadii toosnayd marka towxiidkii ilaahay jala wacalaa wuxuu raaciyey salaadii iyo sakadii wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yihi khud qaad min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqo ka qaad waa sakadii waajibka ahayd damiirkaa him ku jiraana wuxuu noqonayaa dadka mu'miniinta ah sadaqadaasoo tudahiruhum aada ku dahirayso oo wa tusakiihim biha aada waxa weeye kor ugu qaadayso ood ku taskiyeynayso aayaddanna rabbi wuxuu faray dadka haysta xoolaha sakadii gaadhaya ama mood ha noqdaan ama noole sakadii in laga qaadayo dadka madaxda ahi ay sakadii ka qaadayaan sakaduna waa mid daahirinaysa qofka laga qaadayo qudhiisa oo dunuubta iyo bakhaylnimada iyo wixii la mida ayay ka daahirinaysa waana mid taskiyeynayso qofka ilaahay dartii u bixiya isagoo ilaahay ugu dhowaanaya waa miduu ku kor noqonayo dadka wax sadaqadaysta ee khayrka badani u soo arooray ayuu ku biiraya kaga mid noqonaya kadaalika qofkii la siinayo faqiirka ahaa qudhiisa xaasidnimadii iyo cuqdadii uu u qaadi lahaa qofkan waxhaystaa ayay isagana ka dahiraysa maalka qudhiisiina tadhiir bay u tahay markaa sakada walaalayaal waxtara iyo manaafic aada iyo aada u fara badan oo waaweyn ayaa ku jira sida awgeed baa ilaahay addoomihiisa ugu faral yeelay qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dul dhisay calaa khamsin ay calaa khamsi khisaalin shan arrimood cidda ku dul dhistayna waa allah jala wacala waayo islaamka ilaahay isagaa soo dejiyey ka bedelo shahaadati an laa ilaaha ila allah qofka mukalafka ahi inuu qiro mid la caabudo xaq inaanu ahayn ilaahay mooyaane ayaa lagu dul dhisay wa anna muxamada cabduhu warasuuluh ay wa shahaadati anna muxamada cabduhu warasuuluh iyo inuu mukalafku qiro muxamed addoonkii ilaahi iyo rasuulkiisi inuu yahay waa isla rukni keliyahoo waa shahaadateynkii mana kala maarmayaan oo ilaa qofku labadaba la wada yimaado yacnii midkoodaan fici mayso waa iqaami salaati salaaddii in la oogaa lagu dul dhisay waa ruknigii labaad oo lala yimaado iyadoo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedii lala wada yimi waa itaa'i zakaati sakada oo la dhiibo oo la siiyo ciddii mutaysanaysa oo xajilbeyti iyo beytkoo loo qastiyo wa sawmi ramadaana muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay markaa shahaadati iyo inaha ka dambeeya iqaami salaa iyo iqaami iyo iitaa'i iyo xaji iyo sawmi iyo waa wada masaadir laba siyoodba waa loo macnayn karaa in la idhaahdo waxaan loo idaafeeyey waa mafcuulkeedii macnuhuna wuxuu noqonayaa macnii mukalafku inuu qiro mukalafku inuu oogo mukalafku inuu bixiyo saasoo kale waxaa kaloo markaa suuro geli kartaa in maaragta ay yihiin masaadir faacilkii loo tiiriyey sidaa aynu sheegnay iyo masaadir mafcuulkii loo tiiriyey labadu way noqon karaan oo in la qiro sidaynu lahayn xadiidkaa horena waynu u soo marray waa xadiidkaa caanka ah ee arkaanta islaamka ka waramaya shaahidkuna waa iitaa'i zakaa weeye wa can dalxata bni cubaydillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dalxa ibni cubaydillaah alqurashiyu taymi radia allaahu canhu waardaah wa axadu alcashara almubashariina biاljanna qaala wuxuu ihi jaa rajulu nin baa u yimi ilaa rasuuli llaahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalam ninkaasoo min ahli najdin reer najad ka mid ah reer najdi ninkaasoo ka mid ah ninkaasoo haa'iru ra'si madaxiisu uu kacsan yahay oo timihiisu timo markaa dufan iyo wax la mida inta la mariyey ama la feedhay la jiifiye aan ahayna madaxiisu uu kacsan yahay ninkaasoo nasmacu aanu maqlayno dawiya sawtihi gurxanka codkiisa aanu maqlayno guuxa codkiisa walaa nafqahu mana anaan fahmahayn maa yaquulu wuxuu leeyahay oo dawiyu sawtihi waxaa looga jeedaa codkiisaasi soo noqnoqonayo waxa uu ku celcelinayo ee waxa weeyaan aan haddana saani loo fahmahayn uu ka durugsanaa meel fog buu ka soo yeedhayey ninkaas marka hadal buu ku celcelinayey yaa hadalkaana may fahmayn markaa uu ka durugsanaa markaa gurxankiisaanu maqlaynay walaa nafqahu maa yaquul xataa danaa min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulka ilaahay uu usoo dhowaaday oo xataadani waxay ku cadfan tahay wax qadaranoo wuu soo socday weeye oo ninkii maaragta wuu soo socday xataa danaa min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam fa idaa huwa isla markiiba waa isaga oo yasalu weydiinaayo can ilislaami islaamka can sharaa'icda islaamku weydiinaaye qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama khamsu salawaatin shan salaadood weeye salaadahaasoo fi lyowmi waleylati ay mafruudatun la faral yeelay fi lyowmi waleyla habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo maalintiiba shan salaadood baa la faral yeelay markaa riwaayadda bukhaarigaa caddaynayso wuxuu ku yidhi bal hadda waxaad iiga warantaa rasuulka ilaahay ow sala allahu calayhi wasalama salaadaha ilaahay wuxuu igaga faral yeelay markaasuu rasuulku sidan ugu jawaabay salaadaha faralkii habeenkii iyo maalintii waa shan qaala wuxuu idhi hal calaya hayruhunna wax kale miyaay saaran yihiin oo laygu leeyay qaala wuxuu ihi laa may ilaa an tatawaca inaad markaa sunnaysato mooyaane ood sunno la timaado mooyaane macnuhu waxa weeye sida ahlulcilmiga badidood badidooda ay u macneeyaan macnii habeenkii iyo maalintii waajib kale kuma saarna inaad sunnaysato mooye ayaashee dee sunnaa kuu furan oo inaad iska sunnaysato aada sunno markaa siyaadsato ayaa kuu furan bacdi baa waxay u macneeyeen inaad sunnaysato aada sunno bilowdo mooyaane halkaana waxay ka deliishadeen sunnaha haddii la gala inuu isaguna waajib noqonayo oo waxay macnihi u fasirayaan shanta habeenkii iyo maalintii salaad kale laguguma la inaad istiraa sunnayso oo mooyaano sunni haddaad bilowdo waajib buu isna kugu noqonaya inaad dhamaysa taana waa laga xoog badan yahi wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wa siyaamu shahri ramadaana iyo soomista bisha ramadaan qaala hal calaya hayruhu qaala laa ilaa an tatawaca qaala wadakara lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu u sheegay azakaata zakadii buu u sheegay faqaala hal calaya hayruha wax kale miyaa laygu leeyay qaala la ilaa an tatawac marka halkaa salaadiina sunnay leedahay soomkii sunnuu leeyahay zakadii sunnay leedahay kadaalika waajibaadka kale sida xajkii oo kale iyo cumradii iyo fa adbara arajulu ninkii markaa waa waa jeedsado wuu tegey wa huwa yaquulu xaaluu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa asiidu calaa haadaa kaa ka kordhin maayo kaa rasuulku uu iiga warramay sala allahu calayhi wasalama ka kordhin maayo walaa anqusu minhu kana yarayn maayo waxna ku dari maayo waajibkaasi waxna ka dhimi maayo waqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheego wuu liibaanay muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay marka sababta rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu yidhi maaragtay wuu aflaxay waxa weeye lianna qofkii waajibaadka iyo faraa'idda ka soo baxa wixii ilaahay saariu ku waajibiyey ficlan watarkan ee waxba aan ka dhimin yacnii wuu guulaysto kaasi wuu liibaanayaa shaki ma laha hadduu qofku waajibkii ka soo baxo sunnayaashiina uu ku daro iyo daacaadkii aan waajibka ahaynna falaaxiisa iyo liibaantiisu inay ka sii badanayso shaki ma laha waay haddii la yidhaahdo waajibaadka diinta iyo faraa'idiisu intanun maaha xadiidka lagu sheegaye sidee markaa intanun qofkii la yimi falaax loogu sugay haddii la yidhaahdo jawaabtu waxay tahay sida riwaayadda bukhaarigu ay sheegaysa xadiidka anas sharaa'icdii islaamka ayuu uga warramay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa lafdigaasi wuxuu keensanayaa inuu waxyaabihii waajibka ahaa uu sheegay walow yaanay riwaaddu ina soo wada gaadhsiin bay waay ama waxyaabaha kale wuu iska garanay oo tusaale ahaan imaka halkan shahaadateynki umuu sheegin salaaddii unbaa laga bilaabay faraa'idda soo maaha shakina kuma jira in towxiidku ka horeeyo sida axaadiista hore aynu ku arkayno marka kuwaa iyaga wuu iska yaqaano agtiisa macluum bay ka ahayde waxyaabahan kale ayuu rasuulku barayay sala allahu calayhi wasalam lafdi muslim warinaya waxaa ku soo arooray halkaa aflaxa wa abiihi in sadaqa wa abiihi marka halkaasa ahlulcilmigu ishkaal ay soo arooriyeen oo yidhaahdeen wa abiihi waxaa macnaheedu uu yahay aabbihii baan ku dhaartaye sidee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu u yidhi markaa wa abiihi iyadoo aanay bannaanayn ilaahay mooye cid kale in lagu dhaarto oo axaadiis badan ay ku soo aroortay jawaabo fara badan ba ahlulcilmigu ay ka bixiyaan waxaad moodaa inay ugu xoog badan tahay wallaahu aclam riwaayadaasi inay tahay shaada lafdigaasi waa shaad aflaxa in sadaqa taa aan wa abiihi la socon ayaa maxfuud ah xadiidkan masaa'ilka muhiimka ah ee laga qaadanaya waxaa ka mid ah habeenkii iyo maalintii salaadaha faralkaahi waa shantaasun sidaa awgeed baa jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan witrigu inaanu waajib ahayn soo ma aragtid witrigu inaanu waajib ahayn bay qabaan xadiidkanna way u deliishadeen waayo habeenkii iyo maalintii wuxuu rasuulku sheegay shantaas salaadoodunbaa markaa waajib وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا معاذ بودر رضي الله عنه إلى اليمن يمن وقال وحول ادعوهم قيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك كهضي كايلا فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم واحد قيسيسا إلهين وكفر ليلكركود خمس صلوات في كل يوم وليلة شان صلاة هبين يمالين كسته iftarada macnii farada weeye faradadii unbaa iftacalo lagu keenay iftarada waxaanay tusinaysaa maxay ihtimaam iyo adkayn bay tusinaysaa siiqadaa iftacale fainhum aaacuu lidaalika kaana hadday kaa yeelaan faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan waxaad ogeysiisaa bartaa ilaahay inuu ku waajibiyey sadaqad sadaqadii waajibka ahayd baa loo jeedaa tuukhadu laga qaado min aqniyaahim kuwooda aqniyada ah aqniyadana waxaa looga jeedaa kuwa haysta xoolo sakadii ay ka waajibayso oo wa turaddu loo celiyo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celiyo waxa uu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalama meelihii sakada loo leexinayo mid ka mid aho fuqaradii ah saakiintiina way iskaga hoos jirtaa mar haddii gaar loo sheegay fuqaradii waay taasina deliil waxay u tahay sinfi ka mid ah sinfiyada aayaddu sheegtay in sakada la siin karo oonay waajib ahayn maaragtay in qaybihii loo wada qaybiyey sida ahlulcilmiga qaarkood ay qabaan xadiidkaa horena waa inagii usoo maray markii towxiidka la qadimee salaada lagu xigsiiyey ayaa sakadana in loogu yeedho dadkoo lagu xigsiiye rasuulku faray sala allahu calayhi wasalam waajibnimadeeda iyo siday u adag tahay baa halkaana ka muuqda wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama umirtu waxa lay faray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah mid xaq la caabu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu ilaahay mooyaane ay anlaa macbuuda xaqun ila allah wa anna muxamada rasuulu llahi iyo muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay oo wa yuqiimu salaata salaada ay ka ogayeenoo wa yu'tu zakaata zakada ay ka bixinayaan faidaa facaluu daalika sidaa hadday sameeyaan casamuu minii way iga ilaaliyeen oo way ii diideen dimaa'ahum dhigagoodiyo wa amwaalahum xoolahooda ilaa bixaqi lislaami xaqa islaamka mooyaane yacnii wixii islaamku uu jidaynayo in waxa weeyaan dee loo geysto mooyaane hadday tahay wixii maaragtay islaamku jidaynayo xoolahooda waxa weeye laga qaadayo iyo hadday tahay wax kaloo islaamku uu jideeyey sida qisaastii oo kale iyo qofkii muxsinka ahaa ee zinaystay iyo wixii dee maaragtay waxa weeye islaamku jideeyey wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna ilaahay korkiisay ahaatay oo islaamnimadaa iyo khayrkaa ay muujisteen baa laga aqbalaya haddii wanaaggaa ay dusha ka muujisteen hoostana ay ka aaminsan yihiin adduun iyo aakhraba kuwa ku intifaacay noqonayaan dii laakiin dushuun ay ka tahay oo hoosta ay gaalo ka yihiin ama munaafiqiin innagu axkaamtaa ka muuqatee daahirkaa baynu kula dhaqmaynaa laakiin wixii ay qarsanayaan ilaahay baa jala wacalaa kala xisaabtamaya oo ka abaalmarin xadiidkan waa inaga horena u soo maray waay wa can abi hurayrata radia allaahu canhu markaa waxaa jira ilaa bixaqi lislaamka waxaa soo gudagelaya dee qofku isagoo muslima waxaa jira waxyaabo bannaynaya dilkiisa iyo waxyaabo bannaynaya muqaataladiisa macnii in lala dagaalamo la yska dhiciyo soo ma aragtid isagoo hadda aan islaamnimadiibana ka bixin ayaa waxaa jira waxa weeye waxyaaba islaamku uu sheegay oo qofka dhiiggiisii bannaynaya sida kuwa hadda aynu sheegayno oo kale وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay markii la oofsaday u dhintay ee وakaana أbu bkri أbu bakrna uu noqday radي الله عanهu ee ay khaliifatan khaliifuu noqday mid madaxweynaha oo dadka muslimiinta xukuma sidaa waa la odhan karaayo khabarkii kaanaa qadaran wakaana abu bakrin radia allahu canhu ay khaliifatan waxaa kaloo loo macnayn karaa wakaana abu bakrin oo la helay oo macnihii ay timi khilaafadii abu bakar ay wakaanat khilaafatu abi bakrin marka sidaa haddii la idhaahna kaanadu waa tii taamada ahayd bay noqonaysa ee aan u baahnayn khabarka wakaanat khilaafatu abi bakrin oo wa kafara wuu gaaloobay man kafara ciddii gaalowday oo min alcarabi carabta ka mid ahayd oo macnii dad fara badan baa ridoobay waktigaasi ayaa faqaala cumaru cumar uu yihi radia allaahu canhu eh lamaadaa jawaabteedii weeyi oo wakafara man kafara min alcarab dad fara badan fara badan fara badan baa gaaloobay ilaa la yidhaahdo wax yar baaba soo hadhay faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar baa wuxuu yihi kayfa tuqaatilu nnaasa macnii waktigaa xaaladdu ay sidaa ahayd ayaa abubakar dadka ahlu ridda ahaa iyo kuwii sakada diiday iyo uu maaragtay dadkii fara inay la dagaalamaan oo dagaalkooda ay isu diyaariyaan faqaala cumaru cumar wuxuu yihi radia allaahu canhu iyo kayfa tuqaatilu nnaasa dadka sidee baad ula dagaalamaysaa waqad qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay iyadoo uu yihi sala allahu alayhi wasalama umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay ka odhanayaan kelmadda qaaliga ah faman qaalahaa qofka idhaahdaa faqad casama minii uu iga ilaaliya maalahu maalkiisiiyo wa nafsahu naftiisiba ilaa bixaqihi xaqi islaamka mooyaane wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna ilaahay korkiisay ahaatay markaa daahirka xadiidkaasi ayuu ka fahmay cumar radia allaahu canhu qofku mar hadduu ashahaato inaan waxa weeye lala dagaalamahayn oo sakadii uu diiday ama uu ku bakaylaaba uu bixin waayo unaan lagula dagaalamahayn fahamkana dadku dee fahamka sharciga way kusii kala horeeyaan qofkuna si kastooo sharciga aqoon uu ugu leeyahay iyo cilmi iyo si kastou u faham badan yahay way iska dhici karaysaa masaa'ilka qaarkood inay ka qarsoomaan marka uu qabsaday waxaan u soo arooriyey daliilkiisii faqaala abu bakrin abu bakarna wuxuu ihi wallaah ilaahay baan ku dhaartaye la uqaatilanna waan la dagaalami oo waan la dagaalami man faraqa qofka kala geeya bayna asalaati waazakaa salaada iyo zakada qofka kala geeya waa min baabi lmutamaahilaat waxaana ahlulcilmigu leeyihiin salaada way isku waafaqsanaayen qofka ama ciddii ka tagtee diidda in lagula dagaalamayo marka wuxuu ka wadaa zakadana waa looga qiyaasanayaa iyaduna waa la xukun sida salaada ciddii oogi weyda ee la iman weyda loola dagaalamayo ayaa zakadiina ciddii la iman weyda loola dagaalamayo faina azakaata maxaa yeelay zakadu xaqulmaali weeyi waa xaqii maalka marka abubakar radia allaahu canhu cumar wuu ka cilmi badnaa siduu uga fadli badnaa ayuu ugana cilmi badnaa wuxuu u caddaynayaa masaladii wuu ku qabsaday waxaanu markaa tilmaamayaa zakadan dadka laga qaadayo ee ciddii diiddayna lagula dagaalamaya inay soo gelayso ilaa bixaqihi yani xaqa islaamka ilaa bixaqi اlislaam ee rasuulku ka soo reebay salى اllahu alayhi wasalama cidda aan markaa lala dagaalamahayn markaa wuxuu tilmaamayaa zakadu waa xaqii maalka lagu lahaa islaamka ayaana faray dadkii in laga qaado madaxda ayaana markaa ka guraya dadka wakhtigii rasuulku joogay sala allahu calayhi wasalamna rasuulka ka qaadayey oo sucaad iyo cid ka soo ururisa u dirayey rasuulka dabadiina madaxda dadka muslimiinta ah xukumo ee jooga ayaa ka guraya wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee low manacuuni hadday ii diidaan ciqaalan dabar hadday ii diidaan dabarkaasoo kaanuu ay ahaayeen yu-adduunahu kuwo u dhiiba ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama laqaataltuhum waan kula dagaalami lahaa calaa mancihi diidistiisa macnii wax kastoo ay rasuulka u dhiibi jireen waa inay i dhiibaan qaala cumaru cumar wuxuu yihi radia allaahu canhu e fawallah ilaahay baan ku dhaartay maa huwa ma aha arrinku ilaa an ra'aytu inaan arkay mooyaane allaha ilaahay qad sharaxa inuu u ballaadhiyey sadra abi bakrin laabta abubakr liqitaali dagaalka facaraftu waxaan gartay annahu lxaqu xaq inuu yahay muttafaqu calayhi yacnii kolkii dambe markii uu caddeeyey cumarna radia allaahu canhu isna way waa ijtihaaday markaa iskama qallidan uun abubakare markii daliilkii uu u sheegay ayaa waxa weeye isaguna markaa uu gartay inuu ilaahay jala wacalaa xaqii fahansiiyey oo uu ku ilhaamiyey abubakar asidiiq oo sidaa uu sheegay oo ah dadkaa sakada diiday in lala dagaalamaya inay waxa weeye xaqii tahay sidaasaana saxaabadii ay isku wada waafaqeen oo lagula dagaalamay dadkii maanucu sakaadka la odhan jiray waxaanay u qaybsamayeen kuwo markaa zakada gaaloobayba oo markaa ridoobay iyo kuwo waxa weeye zakada uun maaragtay inay bixiyaan oo ay u dhiibaan abubakar diiday shubho ku qumtay iyo wax lamida daraaddeed markaa dad wada gaalo a may ahayn dadkaa lala dagaalamahay wa can abi ayuuba radia allaahu canhu abi ayuub waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday ana rajula nin baa qaala linabiyi nabiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalama akhbirnii iiga waran bicamalin camal iiga waran yudkhilunii ljannata jannada i gelinaye camal marka aan sameeyo jannada aan ku gelaayo ii sheeg rasuulka ilaahayow su-aalahooda arrintaasi way ku badan tahay waayo waxay doonayeen jannay ahayd waxaanay had iyo jeer markaa rasuulka weydiin jireen sala allahu calayhi wasalama camalka sababu noqonayo jannada inay galaan qaala wuxuu rasuulku yihi tacbud llaha ilaahay baad caabudayo walaa tushriku bihi shay-an shayna ugu shariik yeeli maysid cibaadada ee keligii baad u khaalis yeeli doontaa aada siin doonta waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wtuqiimu الsalaata salaadana waad ogi watu'ti zakaata zakadana waad bixin watasilu raxima qaraabadana waad xidhiidhin doontaa mutafaqu calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka arrimahaasi ayaa jannada lagu gelayaa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana acraabiya nin reer miiya ayaa ata nabiya nabiga u yimi salى اllahu عalayhi wasalam wa qaala wuxuu uhi yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahay ow dullanii itusi calaa camali camal iyo shaqa idaa camiltuhu haddaan qabto dakhaltu ljannata jannada aan gelayo qaala wuxuu uhi tacbud اllaha walaa tushriku bihi shaya tuqiimu الصalaaة tu'ti الzakاة zakada ayaad bixina almafruudata la faral yeelay wa tasuumu ramadaana bisha ramadaan baad soomi doontaa qaala wuxuu uhi waladii nafsii biyadih allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa asiidu calaa haada kaa ka kordhin maayo intaasaan ku gaabsanaya la imanaya falamaa wallaa markuu jeedsaday qaala nabiyu nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama man sarahu qofka ay faraxti gelinayso an yandura inuu eego ilaa rajulin nin ninkaasoo min ahliljannati ahlujannaha ka midi falyandur ha eega ilaa haadaa ninka ha eego muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waaya marka tacbud اllaha walaa tushriku bihi shayئa ilaahay baad caabudi wax shirkiyana la iman maysid وعn jrيir بن cabdالlaahi radي الlه عanهu qaala baayactu الnabiya nabiga ayaan la baycooday salى الlahu عalayhi wasalam oo aan maaragtay la ballamay waxaan kula baycooday calىa iqaami الصalaati salaada oogisteed iyo waytaai zakaati sakada bixinteeda iyo wالnusxi likuli muslimi muslim kaste inaan si wanaagsan ula taliyo oo qof kasta oo muslima talo wanaagsan iyo naseexo aan siiyo muttafaqu calayh horena waynu u soo maray marka axaadiistan ikhwaani sharaxeedu uu badan yahi waa axaadiis macaani badan xambaarsan shaahidka halkan uu sheekhu u soo aroorinaya waa zakada weeye oo waxay ka mid tahay zakadu arkaanta islaamka waxaanay ka mid tahay waxyaabaha jannada lagu galo waay وعn أbي هurayرaةa رadي الlه عanه waa xadiidkii dheeraa kanina oo mualifku halkan uu ku soo aroorinayo وعn أbي هurayرaةa رadي الlه عanه qاala qاala rasuulu الlahi slى الlه عaليه وsلم ma min صaaxiبi ذahabi walaa fidaة mid dahab le ama iyo mid fidalitoona ma jiraan kaasoo laa yuؤdي minha aan ka bixinahayn xaqaha xaqeedii sakadii waajibka ku ahayd yni dahab iyo fida saka goysaa loo jeeda sakadii gaadhay ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinka qiyaame markuu yimaado yani haddii qof aanu xaqeedii ka bixin oo sakadii ah maalinka qiyaame marka uu yimaado ayaa sufixat loo balballaadhinayaa loo safeexadaynayaa lahu isaga safaa'ixu looxaan min naari naar ahaatay ayaa waxa weeyaan markaa loo safeexad ayaa markaa waxa weeye loo balballaadhinaya oo dahabkii iyo fidadii uu kaydsanaya sakada aanu ka bixin ayaa markaa sidii looxaantaa la balballaadhiyey oo kale oo naara looga dhigaya fa uxmiya calayha waxaa lagu kululaynayaa fii naari jahannama naarta jahanama fa yukwa biha kolkaasaa lagu gubayaa jambuhu dhinaciisa iyo wajabiinuhu dhabankiisa iyo wadahruhu dhabarkiisaba xaggaa dhabarka iyo dhinaca iyo dhan walba waa lagaga gubaya kulamaa baradat mar kastoo ay qabowdo uciidat lahu waa loogu celinaya iyadoo sidii kasii kulayl badan fii yowmin maalin buu sidaasi ku sugnaanaya kaana miqdaaruhu qadarkiisu ahaaday khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano waa maalinkaasi qiyaama xataa yuqdaa ilaa la kala xukumo bayna alcibaadi addoomaha oo fa yaraa wuxuu arkayaa sabiilahu waddadiisa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar oo ama xagga jannada ahaatay ama xagga naarta waxa weeyaan marka ciqaabtaasi kala saarista dadka ka horeysa markuu la kulmo waxa weeye ama wuxuu ka mid noqonayaa intaa dabadeed dadka jannada ama dadka naarta oo waxaa dhacaysa dadka qaarkood in dee sakadii ay maaragtay lagu ciqaabaya ay bixin waayeen dee qadar kooban ay ahayd tusaale ahaan oo intaa horeba ciqaabteedii lagaga jaro o ay kaga dhammaata wixii intaa ka dambeeyana jannada hee sidaa ay ku galaan waxaa kaloo dhici karaysa dadka waxa weeye qaarkood inciqaabtu saa ugu sii socoto marka dambena naartii weynayd baa ay saa ku galaan marka dahabkii iyo fidadii baa inta safaaix naara looga soo dhigo sidaa loogu gubayaa sidaa waxa weeye hareeraha loogaga gubayaa iyo dhabarka iyo dhan walba qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow fal ibilu balada ibilka ama geela ka waran geela zakadiisa isaga ka waran qaala wuxuu ihi walaa saaxibu ibilin mid geel markaa lina ma jiro oo laa yu-addi minhaa xaqaha xaqeedii waajib ku waajibay zakadaha aan ka gudayn wa min xaqihaa xaqeedana waxaa ka mid a xalbuhaa in la liso yowma wirdiha ee yowma wuruudiha maalintay soo aroorto xaqeedana waxaa ka mid a maalinkay soo aroorto in waxa weeye la liso oo loo liso dadka ceelka ugu imanaya iyo dadka iska socdaiyo musaafiriinta iyo ummaddaasi caanaheeda wax laga siiyo oo had iyo jeer halka ay usoo arooreysa waa meel daduu joogo xaqana waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen xaq waajiba maahe waa xaq sunno ah maxanuu rasuulku u sheegay baraarujin sala allahu calayhi wasalam uu baraarujinayo arrinkaasi inuu xuquuqdeeda ka mid yahay oo xaq waajiba iyo mid sunnaa labadiiba laga doonayo ilaa idaa kaana yowmulqiyaamati haddii sidaasi ay dhacdo cidi aanay ka bixin xaqii waajibka ku ahaa sakada ahaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinka qiyaame marka uu yimaado butixa laha waxa loogu goglaa isagii la goglaa biqaacin meel bannaan oo qarqarin siman ayaa loo dhigaya loo jiifinaya awfara maa kaanat iyadoo markaa ah markii ay ugu shishlayd weligeed xaaladii ay ugu shishlayd iyadoo ku sugan macnii geeli baa laga soo dhigaya xaaladii mar xaaladahay soo marta ay ugu shishlayd ee ugu hilibka badnayd ee ugu dheregsanayd ee ugu cajabta badnayd laa yafqidu minha ka waayi maayo fasiilan qurbacna ka waayi maayo waaxidan keliya macnii dhammaanteed waa loo wada keenaya taahu waxay ku joojinaysaa biakfaafiha khufafkeeda akhfaafteeduna waxa wey waa jamcu khufino waa cagaheedan adag cagahan geelee adag weeyi ya ee uu ku soconaayo marka cagaha adag iyo cidiyahaasii bay ku joojinaysaa way ku tumanaysaa cagahaasay la dhacaysa wa tacaduhu waxaanay ku qaninaysaa biafwaahiha afafkeedana way ku qaninaysaa markaa inay ku tumata iyo inay qaniintaa iyo isu raacinaysa xooluhu sakada ka bixin waayo baa lagu ciqaabaya sida kaa dahabka iyo fidadoo kale kulamaa mara calayhi mar kastoo uu soo maro uulaahaa keedii hore mar kastoo uu dhaafo dheh oo uu ka tallaabo rudda calayhi ukhraahaa kii u dambeeyey baa lagu soo celinaya kii dambaa lagu soo celinaya kii u dambeeyaa lagu soo celinaya lafdi kaleo muslimkuna wuu cagseeya mar kasta uu ka tallaabo ka u dambeeya ka hore kii u horreeyaa ku soo noqonaya qaar baa yidhi saasaa sawaaba ahlucilmiga riwaayadda muslimku ay sheegaysa laakiin labada lafdi meelunbay isugu imanayaan waay oo sidaa marka loogu goglay sidaa u wada marto neef waliba uu sii qaniine ee waxa weeye kusii tunta ee uu dhaafo ka u dambeeya markuu cagta saa uga qaadu dhaafaa kii ugu horreeyay haddana kusi kusoo bilaabaya soo ma aragtid kaasuu intii ku samaynaya dhaafaya markay wada dhaafta haddana kii u horreeyey sidaasay waxa weeye kolba ugu soo noqonaysa ma muddo gaaban baa mae waa muddo dheer fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi ilaa addoomaha la kala xukumaayo fa yaraa sabiilahu wadadiisii u arkaayo imaa ila aljannati wa imaa ila annaar qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay falbaqaru ka waran bal hadalloodii iyo walghanamu adhigi qaala wuxuu uhi walaa saaxibu baqarin walaa hanamin mid loo iyo adhi litoona ma jiro laa yu-addi minhaa xaqaha xaqeedii aan ka gudahayno waa sakadii waajibka aan ka bixinahayn ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinka qiyaama markuu yimaado butixa laha waxaa loogu goglayaa biqaacin qarqarin meel markaa bannaan oo siman qaaca iyo qarqarku wayse sii fasirayaan unbay ahlulcilmigu leeyihin oo markaa waa meel bannaan oo wirahoo siman weeye laa yafqidu minhaa ka waayi maayo shay-an shayna ka waayi maayo macnihii iyadoo dhammaystiran lo-di hadduu adhi ahaana adhigii dhammaystiran baa halkaa loogu goglaya loo dhigaya oo laysa fiihaa aanu ku sugnayn caqasaau mid geesa qalloocda iyo walaa jalxaau mid seenyaahoo bilaa geesa ah iyo walaa cadbaau mid geesa jajaban midnaba iyadoonu ku sugnayn macnuu waxaa markaa uu noqonayaa iyadoo geesa wadalahoo geesaheedu wada toosan yihiin oy wada xoog leeyihiin ayaa halkaasi loo warhaya tandaxuhu waxaanay ku hirdiyeysaa biquruuniha geesaheeday ku hirdiyeysaa tanixuhu iyo tandaxuhu da-da haddii la kor dhigiyo haddii la hoos dhigaba way suurowdaa wa tata'uhu waxay ku joojinaysaa oo ay ku jiidhaysaa biadlaafihaa raafaheeda cidiyaha waxa weeye qoobabka iyo raafaha kaga yaalana way ku joojinaysaa kulamaa mara calayhi ulaaha mar kastoo u dhaafo uu maaragtay ka tallaabo kii u horreeyey rudda calayhi ukhraaha kii u dambeeya kusoo noqonay fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila waxaa la yidhi ya rasuulallaahi rasuulka ilaahi falkhaylu bal hadda fardiina ka war qaala wuxuu uhi alkhaylu farduhu halaaatun saddex weeye yani axkaamtoodu saddex bay noqonayaan saddex qaybood bay u qaybsamayaan markaa ene fardaha iyaga dee wax sakaahoo ku waajibaysaa ma jirto allaahuma ilaa inay dee qofku maaragtay curudu tijaare ay yihiin oo qof dee ka ganacsadaa uu jiro mooyaane oo sidooda aan sakadu ugu waajibina curudu tijaarinimanimo ay ugu waajibtay mooyaane laakiin sidooda fardaa wax zaka ahoo lagu leeyay ma jirto sidaa awgeed ba ahlucilmigu waxay dhahaan macnuu waxa weeye wallahu aclame fardaa markii la weydiiye fardaa iyaga iska dhaaf inaad maaragtay weydiiso waxa ku waajibayo waxba waajib kuma aha eh laakiin axkaam kaloo ku saabsan baan kuu faa'iideynaya qaala wuxuu uhi alkhaylu halaaatun hiya iyadu lirajuli nin wisrun dembi bay ku tahay wa hiya lirajuli nin sitrun ninna waxay u tahay asturaad wa hiya lirajulin ajru nin ajar bay u tahay ama alatii hiya lahu wisrun dembikay ku tahay farajuli nin weeye rabadahaa xidhay riyaan istusnimo dartii u xidhayo wa fakran faanfaantan daraaddeed iyo wa niwaan colaatan daraaddeed calaa ahlilislaami ahlulislaamka uu kula collaytamayo fa hiya iyadu lahu kaasi wisrun dembi bay u tahay oo kaasi dembi buu fardaha kaydsashadooda iyo dhaqashadooda ka faa'iidaya wa ama alatii hiya lahu sitrunka ay asturaad u tahayna fa rajulu nin weeye rabadahaa xidhay fii sabiilillaahi ilaahay uu jidkiisa u xidhay oo jihaadka iyo wixii kale wanaagsanba waa lagaga qayb gelayaa uma dabadeetana lam yansa aani loobin xaqa allaahi fii duhuuriha xaqa ilaahay ee fii duhuuriha dhabaradeeda uu ku leeyahay walaa riqaabiha qoraheeda toona ilaahay dartiina wuu u xidhay oo wixii wanaagsan buu u diyaariyey xaqa ilaahay uu ku leeyahayna muu ilaabin fa hiya iyadu lahu kaasi sitrun asturaad bay u tahay markaa xaqaa ilaahay la sheegayaa zakadii ma aha oo zaka iyada kuma waajibayso fardihii ayeeshee waxa weeye waa wixii kale dee xuquuqa sida inuu qofkii u baahan ammaanaysiiyo iyo ciddii maaragtay kolkaa u baahan inuu ku qaado iyo waxyaabaha la midka wa ama alatii hiya lahu ajrunkay ajar u tahay miyaa farajulu nin weeye rabadahaa xidhay fii sabiili llaahi u xidhay liahlilislaami u xidhay fii marjinka inbuu ku xidhay aw rawdatin ama rawduu ku xidhay marjig iyo rawdadu way sii kala caamsayinoo marjigaa caamsana waa kayntaasi ay daaqaysa weeye doogga iyo cawska iyo wixii maaragtay baadka ah ay ka daaqayso ma garatay waxa uu ku fasirayaa ardun daatu nabaatin wa marcaa waa meel waxa weeye daaqsinaho leh diyaa laba kuurooyo doog iyo cawsiyo waxyaabaa ay ka daaqdo famaa akalat ninkan saddexaadna kaa weeye wuxuu u xidhay fii sabiililaahi buu uxidhay liahlilislaami dadka ahluislaamka ee muslimiinta baan u diyaariyey famaa akalat kama cunto min daalika almarji kaynta awi rawdati ama rawdada min shayin wax kama cunto wuxuun daaqa ilaa kutiba lahu waxa loo qoraa ninkii lahaa cadada maa akalat waxay cuntay tiradiisa xasanaatun oo xasanaada ayaa loo qoraa xallo waxay cawsiyo doog cuntay tiradiisa oo xasanaada loogu qoraya wa kutiba lahu waxaa kaloo loo qoraa cadada arwaasiha wa abwaaliha xasanaatun tirada saalada ay dhigtay saalaysiyo kaadideeda oo xasanaada walaa taqaطacu mana goosato tiwalaha xadhigeeda oo fastannat ma cararta sharafan taag aw sharafayni ama laba taag ilaa kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qoraa kii lahaa cadada aathaariha raadadkeeda tiradooda oo arwaasiha iyo saalooyinkeeda markaa tiradooda oo xasanaatin xasanaada walaa mara biha mana soo mariyo iyada saaxibuhaa saaxiibkeed kii lahaa calaa nahrin webi oo fa sharibat minhu kama cabta wax walaa yuriidu an yasqiyahaa mana doono inuu ka waraabiyo ilaa kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qoraa cadada maa sharibat waxay cabtay tiradiisu xasanaatin xasanaada fartay qaadaba xasanaad baa loogu qoraya raadkeeda iyo biyaha ay cabto iyo daaqa ay cunto iyo halkay cararto soo ma aragti waay wax allo waxaasoo dhan xasanaad baa loogu wada qoraya marka waa xasanaad ilaahay uuna ogyahay intay leegyihiin oo ilaahay una u tirsan qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay fal xumuru bal dameerahana ka wara qaala wuxuu uhi maa unzila calaya layguma soo dejin fi lxumuri dameeraha shay-un wax si gaaro ugu saabsan layguma soo dejin ilaa haadihi laayatu aayaddan mooyaane alfaadatu gaarka ah ee almunfarida aljaamicatu ee maaragtay axkaam badan koobaysa mooyaane caamka ah ee waxyaaba badan koobaysa aayaddan oo ah qowlullaahi jala wacalaa faman yacmal qofka sameeya mihqaala daratin dhudhicasa wax leego khayran khayri yarahu waa arki doona waman yacmal qofka sameeya mihqaala daratin dhuudhicasa wax leego sharan sharina yarahu wuu arki doonaa wa haada lafdu muslim kana lafdigii muslim weey macnuhu wuxuu yahay dameeraha wax si gaara uga warramaya layguma soo dejin aayaddan mooyaane aayaddani waxay tilmaamaysaa qofkii khayr sameeyaana u arkay qofkii shar sameeyaana u arkay macnuhu wuxuu kolkaa noqonayaa dameerihii qofkii khayr u adeegsaday khayr ku sameeyaana khayr buu ku heli doonaa qofkii shar iyo waxun u adeegsadaana he shar buu dee ku heli bay noqonaysa waxaana laga deliishanayaa caamku inuu xujo yahayoo caamnimadiisaasi loo deliishanayo dee wax khasisaya aanu jirin wa macna alqaaci qaaca macnihiisu waxa weeye almakaanu meesha almustawi simane min alardi dhulka ka mid e alwaasicu ballaadhan walqarqaruna alamlasu waa meesha amlaska ah ee siman ee waxa weeye haddii a laba kuu roon yahay macnaha qaaca ayuunbay la mid tahay ama ku dhowdahay ikhwaani zakaduna taa weeye marka dadku zakada waa inaanay dhayalsan waxaanaynu arkaynaa waa xadiidkaa u dambeeye dheer laga qaadanayaa qofka sakada markaa ku bakhaylaa inuu mutaysanayo ciqaabta adag ee intaan cadaabta aakhiraba la gaadhin ka soo horeysa yaa xoolaha qudhiisii xoolihii uu sakada ka bixin waayo qudhoodii baa lagu ciqaabaya markaa lacagtaada iyo dahabkaaga iyo fidadaadu intaanay cadaab kugu noqon nicmooleydaadina aanay cadaab kugu noqon aanay ku cunin aanay ku hirdiine aanay kugu tuman sakada ka bixi weeye oo xaqaa ilaahay jalla wacalaa uu saaray in adigu maad abuurina ilaahay baa abuuray ilaahay baana xoolaha ku siiye oo ku soo geliyey oo adduunyada maalinkii aada dhalatay waxba maad wadan waxna maad sidan sooma aragtid qof waliba siduu ku dhasho waa la yaqaanaa adduunyada uu ku yimaado marka haddii shaydaanku uu kugu yidhaahdo waxba ma haysid iyo wixii way isla yaraanayaan iyo xuquuq badan baa jirta iyo babisa hadduu kuu saaro xaggaa kale ka eeg ilaahay baa xoolahan ku siiyey xaqanna ilaahay baa jalla wacalaa saaray markaa bixinta xaqa ah ilaahay ku caabud dadkii mutaystay gaadhsii janno ku doon badbaado ku raadso saasay noqonaysa baabu wujuubi sawmi ramadaana wa bayaani fadli siyaami wamaa yatacallaqu bih baabkaa zakada ku saabsan inu caawa ku dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين